بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة والتي هي بعنوان mashruuciyatu khitaani alinaas sharcinimada gudniinka gabdhaha
للشيخ أحمد عبد السلام آدم أحمد إيد والآن نترككم مع الخطبة
ina alxamda lilah naxmaduhu tacaala wanastaغfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wmin sayi'aati acmaalina man yahdihi allahu fahuwa almuhtadii wman yudlil falan tajida lahu waliya murshida واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله ولا ليال waxaa khudbadihii inoogu dambeeyey aynu ka soo hadallay dulmiga iyo dararka uu leeyahay welina inoomay dhammaan silsiladaasi laakiin mararka qaarkood iyadoo silsilada aynu wadno ayaa waxay nala soo gudboonaanaya waxyaabo waaqiceen iyo wadcigeenna xidhiidh la leh qofka khadiibka ana waxaa munaasaba khudbaddiisu inay daweyso hadba waayaha iyo wadciga la taagan yahay wixii xidhiidh la leh waxaa maanta khudbaddeennu ay tahay biidni illaahi jalla sha'nuh mashruuciyatu khitaani alinaas sharcinimada gudniinka gabdhaha waxaa laga yaabaa inay dadku isweydiiyaan talow maanta mawduuca maxaa keenay run ahaantii waxa keentay iyadoo maanta hadalhayntiisu ay fara badan tahay oo cid walba ay gacmaha gashatay muraado kala duwanna laga leeyahay waa waajib markaa shariicadeenna islaamku halkay dhigtay inaynu ka hadalno in fara badan ayaan runtii ka taraduday inaan ka hadlo waayo dee haweenka iyo hoostood iyo wixii la xidhiidha nin weyn inuu had iyo jeer soo hadal qaado waxaa laga yaabaa inuu ka xishoodo laakiin markay dadka qaarkood camal iyo dhaqanba u noqotay joogto ah hadday warbaahinta la arkayo tahay hadday qoraallada la faafinayo tahay markay noqotay xadiidu saaca meel walba lagu hadal hayo oo weliba la doonayo in shaabadii diinta iyo culimadana lagu dhufto taasaa daruuri ka dhigtay inaynu maanta ka hadallo waxaa run ahaantii aan jeebadda ku hayaa oo gacantayda shalay soo gashay warqad wasaaradda awqaaftu xagga sare ay kaga qoran tahay xagga hoosena hay-adda unisef mawduuca iyo dulucda lagaga hadlayaana ay tahay gudniinkaa gabdhuhu wax jira inaanu ahayn sidaan gadaal ka tilmaami doono wasaaradda awqaafta waan la xidhiidhay waxaanay ii tilmaameen been abuur iyo baadil inay tahay oo xaggooda aanay ka soo bixin arrinta noocaasa iyaga markaa ku eedayn mayno laakiin sharci ahaan inaynu uga hadalno ayaa maanta muhiim ah walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaalaa diintiisa waa inoo dhammaystiray wax kastoo inu u baahan nahayna ifkeenna iyo aakhiradeennaba ilaahay waa ku caddeeyey axkaamta shariicaduna hiya caamatun lilmukalafiin caan bay u tahay dadka la kelifay oo dhan rag iyo dumarba falaa yakhtasu biha bacdun duuna bacd yacni cid cid kale kala gaarihi ma jirto falaa yajuusu atakhsiisu wala ataqyiidu wala alistihnaau ila bidaliil ma bannaano markaa axkaamta shariicadeenna ku timid ee caamka ah in cid gaara lagu gaar yeelo ama wax laga soo reebo ilaa daliil sharci ah oo arrintaa ku sugnaada mooyaane mas'alatu alkhitaan mas'alada gudniinku waa masaa'ilka caamka ah ee shariicadu si guud ay uga hadashay ee aanay bannaanayn labada jinsi mid in lagu gaar yeelo waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxau ihi inama annisaa'u shaqaa'iqu alrijaal waxay haweenku yihiin uun jeexi ragga oo waxay la wadaagayaan amarka iyo nahyiga oo waxay la wadaagayaan abaalmarinta iyo cuquubada ilaa maa khasahu daliil waxaa daliilku uu ka soo reebo mooyaane ee haweenka gaar u khuseeya haddaba mas'alatu alkhitaan waa masaa'ilka caamka ah ee ragga iyo dumarkaba u yaalla waxaynu tilmaami doonnaa awalan biidni illaahi jalla sha'nu nusuusta kitaabka iyo sunnadu halka ay khitaanka ama gudniinka dhigtay waxaynu gunaanadka iyo gebagabada ka dhigi doonnaa fataawada culimada oo afarta imaam ay hormood u yihiin shaafici iyo maalik iyo abu xaniife iyo axmed ibnu xambal walaalayaal aslu lkhitaan waxa weeyaan waa masderun lilficil ficilka khatana masderkiisii weeyaan khitaan wa huwa alqaطcu waana goynta iyo jarista waxaana lagu idlaaqaa lificli اlkhaatin wa limawdic اlkhitaan qofka uu xalaalaynaya ficilkiisa xalaalaynta lafteeda khitaan waa la yidhaahdaa meesha iyo goobta la goynaya ee la xalaalaynayana khitaan waa la yidhaahdaa labadaba waa lagu idlaaqaa saxiixaynkana waxaa ku sugan xadiidu abi hurayra inuu rasuulku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam khamsu min alfiطra shan arrimood waxay ka mid yihiin fiطrada iyo abuurka saliimkaa iyo shacaa'irta diinta islaamka lagu yaqaano waxay shantaasi yihiin shacaa'ir lislaamka iyo astaanta diinta ka mid ihi alkhitaan waa xalaalaynta waa la caam yeelay rag iyo dumar uma kala soocna walistixdaad waa timaha hoose in la yska jaro wa taqliimu aladaafir waa cidiyaha in la yska gooyo wa natfu libti waa timaha kilinkilada in la yska rifo wa qasu shaarib waa shaarubaha in la yska gooyo oo la yska gaabiyo shantaa arrimood waxa uu nebigu ku tilmaamay salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh min khisaali alfitra inay yihiin sunanta iyo shacaa'irta diinta islaamka iyo abuurka wanaagsan lagu yaqaano oo ruuxu hadduu iska daayo dadnimada wuu ka baxayaa oo dugaag buu noqonayaa haddaad ciddiyihii la baxdo oo aada jari weydo haddaad timihii hoose iyo kuwii sareba addayso haddaad isxalaalayn weydo haddaad shaarubaha addayso dee dugaag baad noqonaysaa ee dad noqon maysa waa astaanta lagu yaqaano abuurka wanaagsan iyo shacaa'irta islaamka waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam kamaa fii sunan ibni maaja min xadiidi caaisha ida altaqa alkhitaanaan faqad wajaba alguslu waxa uu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam ida altaqa alkhitaanaan labadii ay birtu goysay markay kulmaan faqad wajaba alguslu maydhigii waa waajibay waxaa imaamu axmed ibnu xambal calayhi raxmat ullah xadiidkaa waxa uu yidhi wa fiihi daliilu calaa ana annisaa'a kuna yukhtanna waxaa xadiidku daliilyo astaan u yahay in haweenka la xalaalayn jiray oo halkuu ka qaatay alkhitaanaan waa muhanna waa laba waa labadii birtu goysay dee waa xubintii tarankee ragga iyo tii dumarka bal kuwa maanta diidaya eele diinta kuma jirto talow maxay ku fasirayaan alkhitaanaan waa laba eh lama odhan hadda alkhitaan alkhitaanaan baa la yidhi waa labadii meelood ee birtu goysay markay kulmaan waa ninkii haweenaydiisa markuu u galmoonaya jimaacii maydhigii markaa waa waajibay faqad wajaba alguslu riwaayada muslim waxay ahayd idaa jalasa bayna shucabiha alarbac marka uu ninku haweenaydiisa afarteedii waaxood uu kala dhex fadhiisto wa massa alkhitaanu alkhitaana ee meeshii birtu ay goysay meeshii kale birtu ay goysay ay taabato faqad wajaba alguslu macnaha markay kulmaan ee galmadii ay xasisho dee maydhigii waa waajibay xadiidkaasi waxa uu tilmaamayaa dee birtu inay labada meeloodba jarayso waxaa macnaheedu iyo muraadkuna uu yahay haweenkiina in la xalaalaynayo raggiina in la xalaalaynayo waxaa kaloo saxiixeynka ku sugan xadiisu abi hurayra inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam ikhtatana ibraahiimu calayhi asalaam wa huwa ibnu hamaaniina sana bilqaduum nebi ibraahim calayhi asalaam khaliil araxmaan kii ilaahay doortay abulambiyaa waxa uu yidhi waxa uu isxalaaleeyey isagoo siddeetan jir ah waxaanuu isku xalaaleeyey bilqaduum meesha qaduum la yidhaahdo ama aaladda iyo qalabka qaduumka oo qaduum meel magaceedna waa ay ku fasireen culimmadu birtii uu isku xalaaleeyeyna way ku fasireen midkii la yidhaahdaba waxaa shaahidkaynu uga soconnaa uu yahay inuu nebi ibraahim oo abul ambiyaa ah uu isxalaaleeyey isagoo siddeetan jir ah bukhaari iyo muslim bay ku sugan tahay abu hurayrana warinaya talow sidee la odhanayaa marka ilaahayna waxa uu ihi jalla sha'nuh isagoo nebi moxamed amraya huma awxaynaa ilayk an ittabic millata ibraahiima xaniifa waxaanu kuu waxyoonay nebi allow inaad nebi ibraahim milladiisii iyo diintiisii raacdo ood ku toosnaato ibnulqayim waxa uu yihi raxmat ullaahi calayhi sida ku sugan tuxfat lmawduud biaxkaami almawluud waxa uu yihi waalkhitaanu min millati ibraahim mar haddii nebi moxamed la yidhi milladii nebi ibraahim raac dee milladii ibraahimna waxaa ka mid ahayd in la isxalaaleeyo oo gudniinku ka mid buu ahaa idan kuwa leh kitaabka ilaahay ma ishaarin tilmaan halkaasaa ugu filan waayo nebi ibraahim baa layna yidhi raaca nebi ibraahim miladiisiina khitaankaasaa ka mida ay diidayaan waxaa kaloo ku sugan fii sunani abi daawuud min xadiidi umi caiyata alansaariy min xadiidi umi caiya alansaariya radia allahu canha ana imra'ata kana takhtinu bilmadiina faqaala laha الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam laa tunhiki laa tunhiki fainahu axdaa lilmar'ati waaxabu ila اlbacli waxaa xadiidkaa umu caiya ku sugan sheikhu lalbanina silsilaة axaadiidi صaxiixa uu ku saxiixiyey inay haweeney dumarka ku xalaalayn jirtay madiinadii rasuulka salى اllahu عalayhi wasalam nebi moxamed oo nool waxaa la yidhi waxay ahayd umu xabiiba saxaabiyaddaas ayaa xalaalayn jirtay haweenka madiinaanay ku gudi jirtay nebi moxamed oo jooga rasuulku markaa wuxuu ku yidhi salى اllahu عalayhi wasalam laa tunhiki ha ku talax tegin goynta macnaha qadarka aada xubinta taranka ka goynayso ha ku talax tegin waayo fainahu axdaa lilmar'ati waaxabu ila albacli sidaasaa haweenayda u dheef badan ninkuna uu u jacayl badan yaho uu jecel yahay nebigu sala allahu calayhi wasalam ma diidin haweenka in la gudo laakiin wuu tilmaamoo wuu toosiyey sida loo xalaalaynayo oo teennan aynu samaynay fircoonigina waa xaaraan ta gaaladu ay ku baaqaysee ololaha ay ugu jirtaana waa xaaraan oo diinta kuma jirto laakiin ta saxdii waa taa nebi moxamed uu tilmaamay oo in qadar ama waxna laga gooyo aan laguna talax tegin riwaayada kale sii caddaynaysa nebigu waxa uu ku yidhi idaa khafadti faashimii walaa tunhiki fainahu asraa lilwajhi wa axdaa lizawj waxa uu yidhi haweenayahay marka aad wax xalaalaynayso yacni khifaadku waa khitaanu linaaf waxa uu yidhi haweenayahay haweenka markaad xalaalaynayso fa ashimii ursii un birta oo walaa tunhiki ha ku talax tegin fainahu asraa lilwajhi wa axdaa lizawj sidaasaa wejiga u wanaagsan ninkana u dheef iyo wanaag badan idan rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam haweenka xalaalayntoodii ma xaaraantinimayn laakiin xuduuddii iyo qaabkii loo gudayey ayuu tilmaamay maantana yacni meel walba waxaa lala taagan yahay markii hore fircoonigaa laga soo bilaabay laakiin maanta waxaa la marayaa fircooni iyo sunni midna ma jiro haweenka sidooda in loo daayo hadafka iyo ujeeddada ka dambaysaana waxay tahay haweenkii oon la taabani bannaanka intay usoo baxaan inay ku baaba'aan waayo sidaynu tilmaami doonno culimaduna ay sheegeen haweenka inaan far la saarini fitno iyo dhibaatay ku tahay ilaahayna wuxuu inoogu jideeyey maslaxada iyo danta innaka inoogu jirtaa laakiin dee waxaa la doonayaa caadadii hore fircoonigana in faraha laga qaado taa sunnaha rasuulka ku suganna lagu sugnaado oo aan laga zuulin labadaa in la kulmiyo ayaa la doonayaa walaalayaal nusuusta haddaan kaga baxo afartaa xadiid ruuxa mu'minka ah ee ilaah iyo rasuulkiisaba rumeeyey diintiisa ma wuxuu ka qaataa dhakhtarada oo wixii dhibaato arrintaasi ay leedahay wuu daba fadhiisanaya mise fatwada wuxuu ka qaataa gaalada isu muujinaya inay laxa jeclayn naga qabaan wadaad iyo waranle midna lagama qaatee diinta iyo daliilku kitaabka iyo sunnada ayay ku sugan tahay kaa qofka runta ka sheega ayuun baanad ka qaadanaysaa xaqiiqaduna waxay tahay yacni khitaanka iyo gudniinku rag iyo dumarba waa miladii nebi ibraahim nebi moxamedna kaga daya la yidhi wa astakfir allah alxamdu لlh waxdah wالصlaaة وaلsalaam عlى man laa nabiya bacdah walaalayaal sidaan idiin sheegay waxaa maanta asbaabta igu kaliftay hadalkeeda ka mid ahaa iyadoo horeba ay u jirtay warqaddaasi markii ay gacantayda ku soo dhacday warqadda waxaa dusha kaga xardhan sidaan idiin sheegay wasaaratu shu'uun alislaamiya walawqaaf hoostana hay-adda aan idiin sheegay ayaa kaga sawiran xaqiiqadeedana waxaan ogaado gunta aan soo taabtay horta warqad wasaaradda ka soo baxday inaanay ahayn ee been abuur ay tahay waayo tiraba laba sheekh oo howlwadeennada wasaaradda ka mida ayaan afkooda ka qaaday inay goobjoog ahaayeen hoteelka ambasador oo masaladan lagu falanqaynayey waxaanuu yidhi qoladii gaalada ahayd ee timid waxaanu isku qabsannay gudniinka annaka diintayadu ay diidday waa fircoonigaas oo kaasun baanu diidannahay iyo labadu waa isku mid fircooniga iyo sunnigaba waxay ii sheegeen inay ku kala kaceen inaan warqad magacooda lagu soo saari karayn ilaa in gudniinka lagu qaydo mooyaane ka fircooniga ah ee aynu diidannahay laakiin sidaa in loo idlaaqo gudniin oo dhan la yidhaahdo inaanay raalli ka ahayn siyaasadda wasaaraddana aanay ka mid ahayn laakiin dee gaal iyo cid u sacabatumaysaa toona dee ammaano male khiyaano iyo been mooyaane dabadoodaa laga soo saaray waxaanay ii ballan qaadeen inay warqadda saxda ah ee shareecada islaamka lagu salaynayo ay soo saari doonaan insha allah iyadoo ay naga codsadeen culimo ahaana cid waliba wixii fatwo iyo adilo ay hayso inay soo gudbiyaan insha allahu lagana howlgeli doono waxaa la yaab leh oo warqadan ku yaalla in markii waddamada islaamka markii la sheegay kitaab iyo sunne iyo ijmaac culimo midna inaanu ku jirin gudniinka dumarku oo meella aanu ku sal lahayn ayaa waxaa la xusay waddamada aan laga samayn gudniinka waxaa si gaara laysu dul taagay indonesiya iyo sacuudiga sacuudiga way isdul taageen oo waxay yidhaahdeen maadaama sacuudigu uu yahay mahbitu اlwaxyi wamahdu اlislaam walatii fiiha alaraadi اlmuqadasa wa fiiha alkaiiru min alculamaai wاlaطiba almutakhasisuun walow calimuu ana licamaliyati khitaani اlinaasi manfacat lahuna labayanuu dalika fi fataawiihim wa duruusihim alatii yuqadimuunaha liluma اlislaamiya waxay yidhahdeen sacuudigu maadaama uu yahay udubdhaxaadkii islaamka iyo halkii waxyuu ku soo degay iyo halka xaramka iyo xurumaadkii ay yaallaan maadaama uu yahay culimada islaamkee waaweyne hadday manfaco ku og yihiin gudniinka gabdhaha way u caddayn lahaayeen dadka oo fataawadooday ugu caddayn lahaayeen horta waxaan leeyahay awrkiinnun baad ku kicisanaysaani sacuudiga xaqiiqa ahaan waxba kama dhegaysataan laakiin waxaan idiin sheegayaa hadduu yahay sidaa aada sheegteen waxna aad ka qaadanaysaan waxaan tilmaami doonaa a'immadaa aad tilmaanteen waxay ka yidhaahdeen gudniinka gabdhaha fataawadoodaan akhriyi doonaa marka waxaan leeyahay sacuudigu waa sidaad ku sifayseena ka qaata waa tan fataawadiisiiye waxa kaloo ay tilmaameen waxay yidhaahdeen waddanka indonesiya waa dadka ugu badan ee madhabta shaaficiga haystaa ku dhaqan taana waxaan leeyahay shaaficiyada lafteeda awrkiina aada iskaga kicisanaysaane haddaad shaaficiye eegaysaan fataawadii a'immada shaaficiyada ayaan akhriyi doonaa waana kuwa ugu adag xagga gudniinka gabdhaha oo madhabka shaaficigu waxa uu qabaa gudniinka gabdhaha iyo raggu labaduba inuu waajib yahay waxaan markaa u xusayaa uun lilcibra waxaanan akhrin doonaa hadda biidni illaahi jalla sha'nu bal hadda fataawada culimadu waxay mas'aladaa ka yidhaahdeen culimada sacuudiga haddaan ugu horreysiiyo fataawa allajna daa'ima lilbuxuuhi alcilmiya waliftaa'i waddacwati waalirshaad baabu sunani alfitra su-aasha afraad ee fatwada raqamkeedu uu yahay laba kun boqol soddon iyo toddoba waxaa culimada sacuudiga la weydiiyey hal ilkhitaanu liلdukuuri faqad gudniinku ma ragga oo keliya waxay culimmadu ku jawaabeen alxamdu lilaahi wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuulih wa calىa aalihi wa saxbihi wa bacdu alkhitaanu min sunani اlfiطra wa huwa liلdukuuri wاlinaas waxay idhaahdeen khitaanku waa sunanta fidrada iyo astaanta diinta waana mid ay u siman yihiin ragga iyo dumarkuba ilaa annahu waajibun fi اdukuuri wa sunnatu wa makrumatun fii xaqi الnisaa waxay yidhaahdeen laakiinse ragga waa ku waajib haweenkana waa u sunne iyo sharaf wa salى اllahu calىa nabiyina muxamadi wa aalihi wa saxbihi wa slm waxaa fatwadaa soo saaray allajna daa'ima oo ra-iisu u ahaa cabdulcaziiz ibnu baas calayhi raxmat ullah naa'ibna uu ahaa cabdurasaaq cafiifi xubinna ay ka ahaayeen cabdalla ibnu qudayaan iyo cabdalla ibnu qucuud khulaasadu waxaay tahay culimada islaamku sida sheekhulislaam uu tilmaami doono horta iskumay khilaafin sharcinimada gudniinka ragga iyo dumarka inuu mashruuc yahay iskumay khilaafina waa itifaaq waxayse isku khilaafeen mashruuc ha ahaadee ma waajibba mise waa sunne ta la ysku khilaafay waa taa dhibaatana may ahaateen dadku hadday ugu kala qaybsamaan waa waajib iyo waa sunne laakiin waxa dhiba shay waajib iyo sunne la ysugu hayo diintaba kuma jira in la yidhaahdo ibnu cuthaymiinna waxa uu yidhi sharaxa riyaadu saalixiinka xadiidkii in dadka lasoo xashrin doono xufaatan curaatan gurla xadiidkaa markuu sharxayey waxa uu yidhi wa fi lxadiidi ishaaratun ila alkhitaan xadiidku waxa uu tilmaamayaa gudniinka waikhtalafa alculamaau fii wujuubih waajibnimadiisana culimadu way isku khilaafeen baa yidhi ayuu yidhi ibnu cuthaymiin calayhi raxmat ullah waxa uu yidhi fa minhum man qaala inahu waajibun cala aldukuuri waalinaas culimada bacdi ka midii waxay yidhaahdeen rag iyo dumarba waa ku waajib wa minhum man qaala annahu laa yajibu cala arijaali walaa cala annisaai wa annahu mustaxabun qaarna waxay yidhaahdeen rag iyo dumartoona waajib kuma aha labadaba waa u sunne wa minhum man tawasada bayna alqowleyni faqaala inahu waajibun fii xaqi اdukuuri wa sunnatun fii xaqi الnisaa waxau ihi culimada waxaa ka mid ah kuwa labadaa madhab dhexdhexaystay oo yidhi raggana waa ku waajib haweenkana waa u sunne waxa ibnu cuthaymiin uu ku soo gunaanado uu yidhi wa haada alqowlu awsatu alaqwaali wa acdaluha qowlkaasi aqwaasha waa ka ugu dhexdhexaadsan ugu cadaalada badan uguna sawaabsan waa in la yidhaahdo raggana waa ku waajib dumarkana waa u sunne waayo sida sheekhulislaam uu tilmaami doono ujeeddada iyo maqsadka gudniinka ragga iyo dumarka ayaa kala duwan xaafid ibnu xajarna waxa uu ku yidhi fatxulbaariga mujalladka tobnaad safxada saddex boqol iyo afartan qad dahaba ilaa wujuubi alkhitaani ashaaficiyu wa jumhuuru asxaabih waxaa ku tegay gudniinka waajibnimadiisa imaamu shaafici iyo asxaabtiisa jumhuurtoodii intoodii badnayd waman qaala bihi min alqudamaa'i caطaa waxaa ka mida cidda waajibkaas yacni waxa weeyaan tilmaantay ee qudamadii hore ka mid ahaa caطaa xataa qaala low aslama alkabiiru lam yatima islaamuhu xataa yakhtatin ilaa caطaa uu yidhiba ninka weyni markuu islaamo isagoo nin weyna haddii aanu isxalaalayn islaamnimadiisii dhammaystirmi mamayso oo way kala dhiman tahay wacan axmeda wa bacdi almaalikiyati yajib axmed iyo maalikiyada barhkoodna waa waajib bay yidhaahdeen alkhaaabina waxa uu yihi saaxibu macaalimi sunan muxtajan biana alkhitaana waajibun isagoo xujaysanaya inuu gudniinku waajib yahay waxa uu yidhi wa huwa min shicaari min shicaari اddiin waxa khitaanku uu ka mid yahay diinta calaamadaha iyo astaanta lagu garta ahludiinka iyo islaamka wa bihi yucrafu lmuslimu min alkaafir gudniinkaas ayaa gaalka iyo muslimka lagu kala gartaa buu yidhi xataa low wujida makhtuunu bayna jamaacatin qatla gayri makhtuuniina sulliya calayhi wa dufina fii maqaabiri lmuslimiin waxa uu yihi xataa dad meel lagu laayay haddii laga dhex helo qof xalaalaysan inta laga dhex qaado oo la maydho oo lagu tukado ayaa xabaalaha muslimiinta lagu aasayaa waayo calaamadii islaamka ayuu leeyahay mar hadduu gudan yahay shaekhulislaamna waxa uu ku yidhi majmuuculfataawaha mujalladka afraad safxada afar boqol iyo laba waxaa la weydiiyey nin weyn oo soo islaamay oo aan isxalaalayn faajaaba idaa lam yakaf calayhi darara alkhitaani facalayhi an yakhtatin waxau idhi haddii aanu ka cabsan dhibaatada gudniinka inuu dhib soo gaadhsiiyo ama naftiisu ay ku halaagsanto waxa waajib ku ah inuu isxalaaleeyo haba weynaadee fa ina dalika mashruucun mu'akadun lilmuslimiin waayo waxau idhi khitaankaa iyo isxalaalayntaasi waa arrin la sharciyeeyey oo weliba loo adkeeye muslimiinta biitifaaqi ala'ima sida a'immadu ay isku waafaqsan yihiin oo macnaha a'immadu waxay isku waafaqeen mashruucnimada laakiin xagga waajibka iyo sunnada waa ku kala duwan yihiin waxa uu sheekhu yidhi wa huwa waajibun cinda shaaficiyi wa axmeda fi lmashhuuri canhu gudniinku waa waajib shaafici agtiisa iyo imaamu axmed sida ka caan baxday laba riwaayuu leeyahay laakiin ta caanka ee mashhuurka ah wqad اkhtatana ibraahimu اlkhaliil calayhi الsalaam bacda hamaaniina min cumrih nebi ibraahimna siddeetan jir ayuu isku xalaaleeyey wa su'ila can اlmarأati hal takhtatinu am laa sheekhu lislaam waxaa la su'aalay oo haweenaydu ma isxalaalaynaysaa iyadu mise way iska daynaysaa faajaab waxa uu ku jawaabay alxamdu lilaah mahadalla iskale nacam takhtatinu wakhitaanuhaa an taqطaca acla aljildati alatii ka curfi diig wuxuu yidhi haa way isxalaalaynaysaa waxaan u tilmaamay qadarka ay xubinta taranka ka goynaysa inta uu leegyahay waxa uu yidhi qaala rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi wasalama lilkhaafida wahiy alkhaatima wahiya alkhaatina ashimii walaa tunhikii fainahu abhaa lilwajhi waaxdaa laha cinda الzawj wuxuu yidhi waayo rasuulku wuxuu ku yidhi gabadhii haweenka xalaalaynaysay waxa uu yidhi birta ursii uun oo ha ku talax tegin oo gunta ha ka marin waayo sidaasaa wejiga u fiican zawjkana u dheef badan waxa uu sheekhu yidhi yacni laa tubaaligii fi lqaطci macnuhu waxa weeye goynta ha ku xeel dheeraan wadalika ana almaqsuuda bikhitaani الrajuli taطhiiruhu min الnajaasati اlmuxtaqinati fi اlqulfa waayo hadafkiiyo ujeeddada ninka loo xalaalaynayaa waxa weeyi in laga daahiriyo najaasada ku qarsoon baarada hoosteeda oo ninka hadday baaradii ku taalloon laga goyn dee baaradaa dakarka afkiisa ku dahaadhan hoosteeday najaasadii gelaysaa marka waxaa loo xalaalaynayaa ragga si aan najaasadu halkaa baarada ugu gaban waalmaqsuudu bikhitaani almar'a tacdiilu shahwatiha laakiin waxaa looga jeedaa xalaalaynta haweenayda in shahwadeeda waxa weeyaan la tacdiiliyo oo dhexdhexaad laga dhigo fa innahaa idaa kaanat qalfaa kaanat muqhtalimatan shadiidat ashahwa waayo haweenayda lafteedu baa sheekhu uu yidhi haddii iyada lafteeda ay baaradii ku taalloon waxba laga goyn waxay noqonaysaa mid shahwadeedu ay daran tahay oy adag tahay wlidalika yuqaalu fi lmushaatama yabna alqalfaa faina alqalfaa tatatalacu ila arijaali akar waxa uu sheekhu yidhi sidaa darteed ayaa haweenayda aan la xalaalayn dee inamadeeda waa lagu caayaa waayo haweenaydaasi ragga way u hanqaltaagtaa si fara badan waxa uu sheekhu yidhi walihada yuujadu min alfawaaxishi fi nisaai tatari wa nisaai lifrinji ma laa yuujadu fi nisaai lmuslimiin shaekhu lislaam ibnu taymiya calayhi raxmat ullah waxa uu tilmaamayaa waaqic dhaba oo uu la noolaa waxa uu yidhi waayo haweenka tataarka iyo faranjiga waxaa ku fara badan fawaaxish iyo zino haweenka muslimiinta dhexdooda aan laga helin macnaha si kale haddii loo dhigo wuxuu sheekhu tilmaamay maadaama faranjiga iyo gaaladu haweenkooda aanay taaban zinadu dhexdooda way kaga fara badan tahay xagga muslimiinta waana sida innaka inala rabaan maanta iyo halka ay nala doonayaan waxa uu sheekhu yidhi waidaa xasalat اlmubaalaغaة fi اlkhitaani ضacufat الshahوة falaa yakmulu maqsuud الrajul haddii gudniinkii haweenka lagu talax tagana shahwadoodii intay daciifto ayaa maqsuudkii ninku u lahaa aanu gudan karayn oo aanu ka gaadhayn faidaa quطica min gayri mubaalaga laakiin qadarkaa loo asteeyey haddii la gooyo iyadoon lagu talax tegin xasala almaqsuudu bictidaali wallaahu aclam sheekhu wuxuu ku soo gunaanaday markaa maqsuudkii wuxuu xasilayaa si dhexdhexaada oo miisaaman khulaasada hadalka shaekhulislaam waxay isugu soo urureysaa waxaa haweenka loo sharciyeeyey gudniinkooda in baahida xaddhaafkee ku beeran ilayn xagga shahwada iyo baahida rag iyo dumarka dumarkaa ku badan sidaa darteed baa ilaahay zinada markuu ka warramayey dee haweenkuu hormariyey ilayn iyagaa ku badane azaniyatu wazani marka shahwadoodaasi si ay dhexdhexaad miisaaman u noqoto ayaa qadarkaa yar in la gooyo loo sharciyeeyey sheekhu lalbanina calayhi raxmat ullah tamaamulminaha waxa uu ku yidhi wa ama alkhitaanu faraajixu cindana wujubuhu wa huwa madhabu اljumhuuri ka maliki washaafici waaxmed waاkhtaarahu bnu اlqayim fi tuxfati اlmawduud waxa uu ihi gudniinka sida agtayada ka xooga badani waa inuu waajib yahay waana madhabka jumhuurtu ay qabaan sida maalik iyo shaafici iyo axmed riwaayaadka laga wariyey qaarkood ibnulqayimna waa siduu ku doortay kitaabkiisa tuxfat lmawduud mujala safxada laba boqol toddobaatan iyo laba waxaanu weliba ibnulqayim ku rajaxay shan iyo toban weji oo laba ka mida sheekhu uu ka sheegay mid waxa weeyaan aayadda alla uu yidhi uma awxaynaa ilayka an itabic milata ibraahiima xaniifa nebi moxamed oo waxaanu kuu waxyoonay miladii ibraahim raac wuxuu yidhi waalkhitaanu min milatih in la isgudaana miladii nebi ibraahim bay ka mid tahay ummadda nebi moxamedna rag iyo dumarba waa inay isguddo wa haadaa axsanu wajhin waana wejiga ugu fiican sida bayhaqi iyo xaafid ibnu xajarba ay tilmaameen wejiga labaadna waxa weeyi ana alkhitaana min adhari shacaa'ir alatii yufaraqu biha bayna almuslimi waannasraani in gudniinku uu yahay shacaa'irta astaamaha islaamka ee ugu muuqaalka badan ee gaalka iyo muslimka lagu kala saarayo xataa ana almuslimiina laa yakaaduuna yacuduuna alaqlufa minhum ilaa muslimiintu aynay kuba dhowaanin inay isku tiriyaan qofka baarada leh oo xaggoodaba aanay ku tirin inuu muslim yahay khulaasatu lmadaahib alarbaca afarta madhab khulaasadooda iyo gebagabadoodu waxay tahay abuu xaniife iyo maalik waxay yidhaahdeen waa sunne shaaficina waxau yidhi waa waajib oo aimada isagaa ugu adag haddaynu markaa shaaficiye nahay dee shaafici wuu waajibiyey axmed ibnu xambalna waxa uu yihi waa waajibun fi dukuuri sunnatun fi linaah iyadoo riwaayo kalena laga wariyo waxa uu yidhi ragga waa ku waajib haweenkana waa u sunne fataawada culimada waxaan ku soo gunaanadayaa oon ku soo afmeerayaa imaamkii weynaa ee a'immada shaaficiyada ka mid ahaa si fiicanna soomaali haddaynu nahay aynu u wada naqaano imaamu nawowi majmuuca wuxuu ku yidhi mujalladka koowaad safxada saddex boqol lixdan iyo toddoba alkhitaanu waajibun cala arijaali waannisaa'i cindana waxau ihi gudniinku rag iyo dumarba agteeda waa ka waajib wa bihi qaala kahiiruuna min asalaf sidaasaanay in badan oo salafkii hore ka midii ay ku qawileen oo ay yidhaahdeen kadaa xakaahu alkhaaabi wa miman awjabahu axmed sidaasuu khaaabi sheegay dadka waajibiyena imaamu axmed baa ka mida riwaayaadkiisa qaar ka mid ah wاlmadhab الصaxiixu اlmashhuur اladii nasa calayhi الshaaficiyu raximah اllah waqaطca bihi اljumhuur anahu waajib calى الrijaali wالnisa waxau ihi madhabka صaxiix ee caan baxay ee imaamu shaaficina uu caddeeyey jumhuurtuna ay gooyeen siday u badan yihiin waa inuu rag iyo dumarba waajib ku yihi walaalayaal haddaba hal su-aalah ayaa naftayda iyo nafihiinaba weydiinaya su-aashaasi waxay tahay gaaladu waxaynu ognahay hadafka iyo ujeeddada ay naga leeyihiin maxaa kalifay in maalin walba nairobi intay hay-adaha iyo gaaladu iska soo urursadaan fan badan iyo lacag badanna lagu kharash gareeyo mas'aladan ay ula baxeen f g m-ka ama gudniinka haweenka ujeeddada iyo hadafka ay gaala ka leedahay waa maxay ma nasteexbaa oo haweenkeennay u danaynayaan mise muraad kaley leeyihin xaqiiqadu waxay tahay in fara badanna gaalo iyo cadaawaddeeda iyo siday noola dagaalamayaan waan ka soo hadlay laakiin gunaanadki iyo gebagabadu waxay tahay war gaalo nasteexi nooma aha laakiin haweenkeennay ku socdaan haweenkeenna ayay halaagayaan oy hanuunka ka habaabinayaan haweenkeennay rabaan iyagoon far la saarin oo siday ku soo dhasheen ah oo markaa laga yaabo xumaanba inaanay iska xakamayn karayn bannaanka intay usoo baxaan inay siday doonaan ka yeelaan waxaa hay-ada ad arkaysaan ee hablaheennii shirka u wada saaran yihiin ee la odhanayo maantana garoowey siminaar u tagtay maantana boosaaso maantana waxa weeyaan burcay tagtay bal qiiradii raggeennu ulahaa iyo waalidkeennu halkuu maray gaal baa wadwada inan yaroo dhallinyaraa shirka la saaran war qiiradii raggeennu ulahaa halkay marta inataydii hay-ad bay ka shaqaysaa garoowey siminaar ugu maqanta wax alla waxay samaynayso iyo waxay falayso iyo waxay gelayso iyo waxay gudayso midna ma oga walaalayaal gaala waxay ogaadeen mujtamaca muslimiinta halka ugu nugul ee laga soo galaa inay dumarka tahay dumarkii baanay nagala dagaalamayaan waxaanay ka bilaabeen inay had iyo habeen haweenkeenna hoostoodii ay ka hadlaan oo ay faalleeyaan maxaa inoo diiday innaku ka muslimiin ahaan inaynu fircooniga aynu diidanahayna aynu la dagaalanno sunniga aynu doonanana dadka aynu ku wacyigelinno maxaa kalifay gaal innaka inuu ina matelo oo magaceenna uu ku hadlo isagoo weliba doonaya shaabaddii wadaadka iyo diintan aynu ku dhufto waa khasaare iyadoo culimmada somalilan ay ka caqli iyo cilmiba badan yihiin inay gaalo fatwo waxa weeyaan kootanabana ay ugu dhuftaan waraaqahooda oo aanan taa filanayn haddana waa khasaare iyo ayaan daro qof islaam u nisbo sheeganaya inuu gaalka fatwadii la hoos joogo oo sida uu doonaya uu yeelo xukumkii sharciga ee islaamku waa kaa aynu tilmaanay fataawadii culimmadu waa taa aynu sheegnay waxaynu leenahay sacuudi haddaad danaynaysaan iyo indonesiya haddaad danaynaysaan iyo kitaab iyo sunne haddaad tixgelinaysaanba nusuustiina waa taa aqwaashii culimmaduna waa taa laakiin waa inaynaan marnaba aan laynagu khaldin inaynu gudniinka si guud u wada diidno waayo iyagu maanta waxay rabaan hablaha inaan laba taaban waxaan aad iyo aada uga yaxyaxaa sida ay in badan dhallinyartu ii sheegeen islaan sodoha ama oday sodoga ama hablihii yaryaraa ayaa habeen walba t v-ga hor fadhiya furuujtii iyo xubintii tarankee dumarkunbaa laga hadlaya sidaa la yeelo sidan maxaa loo yeelay waa ayaan daro iyo wax laga yaxyaxo islaantii sodohda ahayd inateedii inay waxa weeyaan cadow u loogto oy sabab ugu noqoto inay baaba'do oo siduu doono u ka yeelo waxaan leeyahay ummad islaam aynu nahay hay-adahan u n tuna diinta iyo fataawada iyaga uma daba fadhino umana baahnin intay na soo shiriyaan inaynu nahno annakaa idiin fadwoonayna waxaynu nahay ummad dadnimo iyo diin leh ummad taariikh leh ummad qiiro lagu yaqaano aynu u qiiroonno dumarkeenna iyo haweenkeenna iyo guryaheenna oo halka haweenkeennii lala maraya waa meel foge aynu ka foojignaano rabbana aatina fi dunya xasana wa fi alaakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar allahuma ansur alislaama walmuslimiin وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والملحدين أعداءك أعداء دينك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله